aynu ku bilowna booliiska soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay xidheen wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan qoraal ay barteeda twitter ka soo dhigtay jenaraal zakiya xuseen oo ah ku-xigeenka taliyaha booliiska ayay ku sheegtay in xidhitaanku uu shalay dhacay islamarkaasna uu cabdirashiid xasan nuur janan ku eedeysan yahay dembiyo culus sida ay hadalka u dhigtay booliiskuna uu arrintaasi baadhayo wasiirka ayaa shalay ka degey magaalada garoonka magaalada muqdisho haddaba xidhitaanka wasiirka ayaa wariyaha nacaashe ibraahim caashacuud waxay ka wareystay injineer cabdi xuseen oo ah wasiirka warfaafinta ee jubbaland
waxaa la qabtay oo garoonka aagancado laga qabtay soddon iyo kowdii agost waxaa lagu eedeeyey bay yidhaahdeen gabadhii booliiska ayday hadashay iyo ninkii wasiirka ahaa in dembiye loo haysta sheegeen wax laakiin official oo kale oo cadow loo haysto ma aynan sheegin maanta waxaa shiray guddigii amniga ee dowlad goboleedka jubbaland oo ka munaaqashooday arrintaasi waxayna soo saareen warsaxaafadeed inaad aragteen baan u malaynaya warsaxaafadeedkaas ay ku dalbanayaan in meesha uu jira iyo cidda haysata iyo xasaanadii laga qaaday lasoo cadeeyo cid kastoo gacanta ku haysa marka intaasaa jirtaa marka maxaad adinka ku maqasheen sababaha loo xiray wasiirka in dembiye loo haysto keliya ayay sheegeen laakiin wax cadayn oo kalaa mayna dembiyada ma idinla wadaageen nooca ay yihiin maya waxay nala wadaageen ma ay jirto aswaayaan warsaxaafadeedkan laga dalbanayno maxaa la yidhaha dowladda federaalka xeel ilaalinteeda iyo garsoorteeda in ay cadeeyaan arrintaas cid aad la xiriirteen ma jirta adinka toosa oo ka tirsan dowladda federaalka way jiraan qaar laakiin wax saxa lagama helin wax oo isaga santarkigiisana waa go-an yahay marka warsaxaafadeedkaasaan ku dalbanay wixii kasoo bixi doona ilaa berrita ma aqaana laakiin cidaad si toosa ugala hadasheen oo dowladda federaalka ka tirsan xariga janan ma jirto ya way jirtaa maxaa la yidhahdaa madaxtooyada jubbaland ayaa xiriir samaysay oo xagga madaxtooyada laakiin ma ayna helin warwaafi ama ayna helin way ka gaabsadeen qoladaas marka bal sidaad u aragtaan xarigiisa iyo dembigan aan ladiin faahfaahin sida aad sheegtay ee loo haysto wasiirka idinka tirsan janan
waxaan u aragnaa arrin la yaab leh oo sharciga lagu xadidday oo xuquuqdii mas-uuliyaddii iyo xasaanadii uu lahaa lagu gudbay oo lagu xadgudbay ayaan u aragnaa
howlaha waxaa la yidhaahdaay waxaa maxaa la yidhaahdaay loola yimid oo waaranti ama maxkamadeed ama mitiga formal charge ay sameeyeen marka waxaan silenahay xadgudub weyn baa lagu sameeyey wasiirka wasiirka sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa laga qabtay markii uu kasoo degay garoonka caalamiga aadan cadde magaalada muqdisho ku yaala muqdisho muxuu u tegay wasiirka shaqa ayuu u socday wasiirka muqdishona ma socday transit buu ahaa diyaaradda lagala soo tegay xaguu kusii jeeday addis ababa
waa garta marka xamar buu sii dhex maraayay
ha
marka maxaa ladii kugu sheegay cidda kala soo degtay diyaaradda waxa uu arbixin naga siiyeen ma ay jirto waxaa nalagu sheegay inay ciidanka booliiska iyo nabadsuguda lasoo degeen marka bal sidaad u aragtaan adinka xarigga loo geystay janan waxaan u aragnaa inay nin meelka dhaca tahay mar haddii xasaanadiisii aan la xushmaynin xaqii u lahaa aan la xushmaynin dowlad goboleedkii aan lala socodsiinin dee meelka dhac weeye meeluu ku sugan yahay inuu nabad qabo inuu amni qabo contacti male waxba male marka taasi waa garan kartaan inay xorriyadka qaad tahay aan meel loogu soo dabada lahayn
ma isku daydeen inaad isaga si toosa u wacdaan amaba aad xubno ka tirsan dowladda aada la xiriirtaan
ha waan isku daynay manahayna suurtagelin oo kontaktigiisa waa go-anya
isaga teleefonkiisa ha
ciidanka booliska qabtay baa la yidhi xiriir toosa ma la samaysan ciidanka waa lagu ciidanka booliska waa lagu sheegay dalasugidana waa lagu sheegay laakiin madaxtooyada oo kontak kula funaysa meelo badan wax risalkia kamayna helin waa gartay marka adinku mar haddii cabdirashiid janan uu ahaa wasiir wasiir ka tirsan jubbaland magaalada muqdisho lagu qabtay inuu xiran yahay laidiin sheegay meesha uu ku xiran yahay iyo xaaladiisa idaan ka warhayn maxay tahay tallaabadaad qaadaysaan ka maamul ahaan
waa sababteed laba kala dowladood ma lihin oo tallaabo aan dowladda federaal ka qaadayna ma jirto laakiin sharciyadda iyo xadgudubka un baan cadaynayna ay sameynayso dowladda federaalka aan la qaysanayna ummadda soomaaliyeed iyo maxaa la yidhahda international communityga haddii ay aanan maxaa la yidhahda xushmad loo haynin xeerarkii iyo shuruucdii dalka de taasi waxay kutusaysa inay cawaaqad xumo ku tahay midnimada iyo maxaa la yidhahda dhismaha qaranka soomaaliyeed mar haddii taleefanadiinii laga jawaabi waayey sidaad sheegtay ma ku tala jirtaan inaad muqdisho wafdi u dirtaan ood soo ogaataan xaaladii ama xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka mise meelaha kalead mari kartaan baad u maraysaan sidaa u ogaataan xaaladiisa kolley sida ugu fiican oo loo xallin karo ama loo ogaan karo ayuu malina markii hadda waxaafidadka haddii wax jawaaba laga waayo kolley shir dambaa laisku soo noqon go-aankaasi uu la qaato unbay ku xidhan tahay markaas cid adinka idinla soo xiriirtay dhinaca kale ma jirtaa oo dowladda federaalka ka tirsan oo idin sharax idin sharaxaysa sababaha loo qabtay
maya maya ma jirto haddii tiri lahayd dee maaban
kaasi wuxuu ahaa injineer cabdi xuseen wasiirka warfaafinta jubbaland oo u warramayay waryahayga caashe ibraahim caashacuud dhegeystayaal waxaa kaloo naga xusuusinaya in v o a isku dayday marar kala duwan inay khadka telefoonka ku hesho taliyo ku-xigeenka booliska soomaaliya jenaraal zakiya xuseen balse ayna ka jawaabin telefoonkeeda sidoo kale waxaanu la xidhiirnay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maareeye oo isna sheegay inaanu arrintan ka hadlaynin